wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafuray kulanka ballaarinta adeegyada cadaaladda ee dadka nugul kulanka waxaa ka qayb gelay xubno ka socday wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka odayaal iyo xubno ka socday culimada agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan maxamed cabdi xaashi ayaa ka warramaya ahmiyadda kulankan maanta waxaynu halkan u joognaa ibafur iyo sharaxaad iyo shir aynu ugu talagalnay inaynu kor u qaadno isku xidhka xarumaha cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka waayada dambe wasaaradda cadaaladdu waxay hormuud ka ahayd hagaajinta iyo ballaarinta adeegyada cadaaladeed ee somalilan iyadoo taa laga duulayo wasaaradda cadaaladdu waxay abuurtay toddoba xarumood oo ka kala ku kala yaala gobollada dalka xarun hargeysa ku taala iyo lix ku yaala gobollada kale ee somalilan oo loogu talagalay bulshada danyarta ah ee aan awoodin awood dhaqaale iyo mid jidheed midna aan u lahayn inay dacwadahooga la tagaan maxkamadaha xarumahani waxay koobsadeen isku darka saddex nidaam oo cadaaladeed oo somalilan ka jira qaar ka mid a xubnaha ka qayb gelay kulanka ayaa soo dhoweeyey waa bilow wanaagsan waa wax in la sii ambaqaado u wanaagsan waa wax amniga u wanaagsan oo dee noloshii u wanaagsan oo dee haddii muxuu rasuulku yihi اللهم صل على نور الايمان بوري الهو امن ايمان بان كوي ديسان سومالد ودو امن وخل امنيغي با لغا هورمريي سومالد وخا تروبا نبد اي عانو دي هدي عانا لا هل حق او نبدي لا واي حق لو عاد عانا marka waxa weeyaan wax in cid waliba aan ku mahadnaqayna waa in arrintan cid waliba isku taagtaa oo xagga wanaagsan laga wada raadiyaa moolinta adeerceelab weyn markaan nahay ama iyo caynabo oo kale misalan marka ka soo qaato waxaanu nahay moolintii waanu ka hawl badan nahay xarunta degan waxay xaruntu fududaysay laamihii amniga maxkamadihii waayo dadku waxa weeye u adeegta waa danyar danyartuna ma haysato qaar baan haysan waxay nooliga ku raacaan qaar baan haysanin wixii ay arjiga ku garaacan lahaayeen ee lagu haliyey xarunta khilaafaadka wasaaradda cadaaladda somalilan ayaa wado dadaallo xoogan oo lagu kubcinayo nidaamka cadaaladda somalilan gaar ahaana marka ay joogto dadka nugul